Xarunta shirkadda isgaarsiinta Somned ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay qaar ka mid a dhalinyarada magaalada. Dhalinyaradan ayaa ah kuwo horay u soo dhameeyay jaamacadaha dalka iyo dibadda, kuwaasoo shaqo la'aan ku haysay magaalada Beledweyne. Shaafici Khaliif Axmed ayaa raadiyo Beerlo uga warramay tirada dhalinyarada ay u saameeyeen shaqo abuurka, isaga oo sheegay inay sii wadi doonaan shaqo abuurkan.
alxamdulilah magaalada beledweyne hadda qad waxaa yaala aada waafi u ah ama qad nadiif ah dhalinyarta inta badan hadda waxay ka shaqeeyaan waxyaabaha social mediaha dhalinyar badan waxaa jirto ka shaqaysato qeybaha online-ka oo wax ku kala iibiso oo isticmaasha online marketka waxaa jiro qeybo isticmaala social mediaha oo accounno kule facebooka ama whatsapp baalki muxuu ahaa tiktok oo kale oo aada ugu shaqaysto waxaa jiro qeybo ka shaqeeya waxyaabahan oo online-ka sarifka oo kale oo ayagana isticmaal isgaarsiinta aada u isticmaalo waxaa jiroo kale dhalinyar hadda qeybta forexiska oo kale la dhaha ka barato marka shirkadda somnad waxyaaba badan ay usoo siyaadisa dhalinyarta maadaama internet ballaaran ay u keentay ayagana waxay ugu faa'iidaystaan hab walba ay wax ugu samaysan karaan shirkadda somnad telecom waa shirkad baaxad weyn waxaana ka shaqeeya shaqaalo badan tiimka hore hore u shaqeynayay iyo hadda tiimka cusub oo dib laga qaatay oo qaabka kambeynka lagu qaatay isku darkooda wadar waa ilaa iyo kooiyo toban qofood dadka badan insha allahu tacala waxaan kusii rajoweynaha inaan hore usii dhaqaajino oo intii karaankeenna aan ku darna hadduu ilah ihahdo qaar ka mid a dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay shirkadda somned ee magaalada beledweyne ayaa u mahadceliyey maamulka shirkadda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa salaadaayo maxamed kana tirsan tiimka somned titalka aan ku shaqeey ama magacan ku shaqeeya waa lubiste lubistana waa waxaan bixinaa simikaaradan oo firiiga ee somnet ugu tabagashay inay bulshada ku caawiso waxaana ku bixinaa goobaha oo dadweynaha bulshada iskugu tagaan sida goobaha waxbarashada iskuullada goobaha ciyaaraha marka shaqada ahay waa taas shaqadana si fiicanay u socotaa marka waxaan u mahadcelinayaa maamulka shirkadda oo i siiyey fursaddaas shaqo oon ka mid noqdo shaqaalaha shirkadda oo ku shaqeeya magaca luubistaha waa mahadsan yihiin dhammaan maamulka ugu horeeya ustaad shaafici khaliif axmed oo ah maamulaha guud ee shirkadda iyo xasan faarax siyaad oo ah madaxa madaxa marketinka gobolka hiiraan aad bay u mahadsan yihiin fursadda ay siiyeen waa mahadsantiin adigana xaruntan ayaa waxaa fursadaha ugu badan ka hela dhalinyarada jaamacadaha kuwaasoo intooda badan soo bartay cilmiga kombiyuutarka